أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay labada bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah muqdisho gaalo ameerikaan ah iyo shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo lagu dilay weerar duqeen ah oo maanta mujaahidiintu ay ku qaadeen taliska ugu weyn ay saliibiyiinta ku leeyihiin soomaaliya ee xalane iyo khasaare hantiyadeed oo ka dhashay duqayntaasi waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan faahfaahino ku aadan howlgalkaasi iyo taliska ciidanka mujaahidiinta oo bayaan ka soo saaray qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah siyaasiyiin ka tirsan kooxda riddada oo sheegay in murtad guurguurtay uu kooxda riddada ku sii hogaaminaya waddo mugdi ah xilli xaalad hubantila'aan ah uu wajahayo masiirka riddada waxaan soo gudbin doonnaa warbixin diiradda saaraysa ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira murtadiinta wasiir ka tirsanaa xukuumadda xamse cabdibarre oo iscasilay isagoona eedayn kulul u jeediyey kooxda riddada soomaaliya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee katahaib oo caawa soo saaray qaybta saddexaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri in ka badan toban qof oo biriqay ku dishay kiniisad ku taalla dalka yuganda waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowlad sharci ah una dhexeeyey hoggaanka dhaqanka dhammaan qabaa'ilada dega wilaayada baay iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan baay bayaan laga soo saaray kulanka faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasi xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha ismaaciil maahir iyo suheyb ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waxaad toos inooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa magaalada muqdisho gaalo ameerikaan ee shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ayaa lagu dilay weerar duqeen ah oo maanta mujaahidiinta ku qaadeen taliska ugu weyn ee saliibiyiinta ku leeyihiin soomaaliya ee xalane iyadoo khasaare hantiyadeed uu ka dhashay duqayntaasi ugu horreyn aan dhegaysano bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo inoo akhrinayo walaalkeen ismaaciil salaad haye ismaaciil bismillaahi raxmaan iraxiim weerar lagu beegsaday saldhigga xalane kowda jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan saddexda nofembar labada kun iyo afar iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis waxay haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinnay waxaa cadowga halkaasi uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jirtay caddaan iyo madow kuwaasoo xilaal sare ka hayay hay-adaha iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah taliska ciidanka mujaahidiintu waxa uu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo ooliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ah ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagaardaamooyinka iyo shirqollada ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xasuusinayaan cadowga saliibiga ah inuusan jirin meel ay kaga badbaadi karaan gacanta ciidanka tawxiidka si weliba oo dhagaxaan iyo dhufaysi ay isugu wareejiyaan ama isaga horumariyaan dabadhilfyada murtadiinta oo xabadda mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين eeismaaciil waan wada dhegaysanay bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta inta aadan ka bixin bal maxaa xog iyo faahfaahin oo ka soo kordhay ee weerarkii maanta lagu qaaday xerada xalane waa mahadsan tahay bashiir sida lagu xusay bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu maanta ayay weerar madaafiica ku qaadeen xarunta xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee saliibiyiintu ay ku leeyihiin soomaaliya weerarkani bashiir waa uu ka duwanaa weeraradii hore ee mujaahidiintu ay ku qaadi jireen xeradan marka loo eego khasaaraha uu geystay ee dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka xerada soo gaadhay mujaahidiintu waxay sheegeen in weerarkaasi lagu dilay saddex gaal oo caddaan ah oo ka mid ahaa shaqaalaha u n-ka magaalada qaramada midoobay oo xilliga weerarku dhacayay xerada ku sugnaa halka ayay ku bakhtiyeen saddexdaasi gaal sidoo kale waxaa bakhtiyey laba askari oo ciidamada kufaarta afrikaanta ka tirsan gaar ahaan kuwa yuganda ee xeradaasi waardiyeeya oo iyaguna madaafiicda ku bakhtiyey waxaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay bashir laba askari oo ciidamada kufaarta yuganda ah oo iyaguna dhaawac soo gaaray waxaa sidoo kale xusid mudan bashiirow in madaafiicda qaar ka mid ah ay ku dulhabsadeen goob ay ku cunteynayeen gaalo caddaan ameerikaan ah oo isla xerada xalane een ku taalla waxaa la tilmaamayaa in halkaasi tiro ameerikaan ah ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale bashiir waxaa tilmaam mudan in duqayntii maanta ay burburisay gaadiid cadowga ay lahaayeen oo qaarkood madaafiicdii mujaahidiintu ay ku dulhabsadeen gaadiidka waxay isugu jireen kuwa xamuul ah iyo kuwa dagaalka ee qoryaha ay saaran yihiin oo xerada yaalay waxaa sidoo kale mudan in la tilmaamo bashiirow in weerarkaasi hadalhayn weyn maanta uu ka dhaliyay baraha bulshada oo si weyn ayaa loo hadalhayey marka loo fiiriyay baraha bulshada oo xitaa waxaa maanta lasoo dhigay baraha bulshada sawiro ay cadowgu baahiyeen oo laga soo qaaday gudaha xerada xalane iyo goobihii madaafiicda mujaahidiintu ay ku dhaceen waxaa la arkayay bashir dhismayaal ay madaafiicda mujaahidiintu burburiyeen qalab ay lahaayeen gaalada oo xerada yaale oo burburay xitaa madaafiicdu maanta waxay ku dhaceen qolalkii gaaladu ay seexan jireen oo waxaa sawirada lagu arkayey gidaarada qolalkaasi oo burburay sariirihii gaaladu ay ku seexanayeen oo iyaguna burburay oo madaafiicdu ay ku habsatay marka khasaaro weyn oo dhimasho iyo dhaawac iyo burburba leh ayaa maanta cadowga gaaray aad baad u mahadsantaha ismaaciil dhinaca kale laba maalin ka hor waxaan ka warhaynaa in xerada xalane ee magaalada muqdisho uu soo gaaray agaasimaha c i e da maraykanka isagoo halkaasi kula kulmay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda rajada soomaaliya muxuu ka dhigan yahay ayaa lasdhihi karaa weerarkan maanta lagu qaaday xerada xalane iyo imaashiyaha sarkaalkaasi bashir waa sidaa tilmaamtay laba cisho ka hor magaalada muqdisho waxaa soo gaaray ninka ugu sarreeya sirdoonka maraykanka ee c i e da muqdisho gudaha muusan u soo gelin markii uu soo degtay xerada xalane ayuu wuxuu ugu yeedhay guurguurte iyo sidoo kale madaxa sirdoonka riddada sambalolshe halkaas ayuu kulankula qaatay rasmi ahaan waxay ka wada hadleen lama oga ilaayo haatan laakiin warar xogogaal ah oo soo baxayey waxay tilmaamayaan in imaanshaha gaalkani ay timid kadib markii ay kordheen weerarada mujaahidiinta weliba dhinaca madaafiicda ee ka dhanka ah xarumaha xasaasiga ah ee saliibiyiintu ay ku leeyihiin muqdisho iyo sidoo kale xerada biladogle waxaan la soconnaa mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay inay weeraro isdabajoog ah oo madaafiica ku qaadayeen xerada biladogle oo ah taliska ugu weyn ee maraykanka uu soomaaliya ku leeyahay iyo sidoo kale xerada xalane marka qadiyadaasi ayaa keenta ayaa leeyahay in ninkani darajadaasi leh inuu muqdisho yimaado murtadiintana si deg dega ugu yeero ayna ka wada hadlaan xalka ay u heli karaan ka hortagga weeraradan khatarta ah ee faraha ka baxay ee mujaahidiintu xarumahani xasaasiga ah ay la beegsanayaan waxaa ka horreeyey ninkani imaanshihiisa bishii hore muqdisho waxaa sidaan oo kale u yimid taliyaha ciidamada maraykanka ee africom oo isaguna xalane kula kulmay guurguurta iyo xubno kaloo murtadiin ah oo isla qadiyadan u yimid weliba isagu waa ka duwanaa wuxuu yimid markii mujaahidiintu weerar madaafiicah ay ku qaadeen xerada bilodoogle oo askari maraykana lagu dhaawacay maalinkii xigtay ayuu muqdisho yimid een warbaahintuna waxay tilmaamayaan inuu arrintaa u yimid marka maraykanku haddu wuxuu dareemayaa walaac xooggan oo ku aadan in ay korodhay khatarta mujaahidiinta weliba weerradani madaafiicda ah oo xarumo muhiim ah oo aad loo ilaaliyo oo gaaladu kharash fara badan iyo askar fara badan ay ku ilaaliyaan ay mujaahidiintu si fudud u weeraraan allah fadligii een khasaarana uu ka dhasho marka maraykanka marka waxaa ku qasbaya in mas-uuliyiintiisa ugu sarraysa ay muqdisho yimaadaan een arrintaa ayaa loo sababaynayaa bashir aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa saacadihii lasoo dhaafay qaar ka mid wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxaa ka da-ay roobka xilliga dayrta xilli kuleel badan uu ka jiray wilaayaadka intooda badan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe roob ku dhowaad hal sax socda ee gelinkii dambe ee maanta ka da-ay kaas oo biyodhegay xaafadaha iyo waddooyinka magaaladaasi sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo bokool ayaa ka mid ah meelaha uu sida aadka uga da-ay roobka xilliga dayrta markana wasiir ka tirsanaa xukuumadda xamse cabdibarre ayaa iscasilay isagoona eedeyn kulul u jeediyey kooxda rajada soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale kanaalka wararka ee kataaib oo caawa baahiyey qaybta saddexaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool iyo in ka badan toban qof oo biriq ay ku dishay kiniisad ku taalla uganda waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed hey maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabanaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo weerar isugu jiray duqayn iyo dagaal maanta ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa hal askari oo murtada dhaawacuna waa saddex kale hubna waa lagu khaniimaystay weeraradaasi dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen konayo ciidamo kufaar kinyaan ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmooyinka carabiyo iyo mandheera ee ka wada tirsan isla gobolkaasi mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya gubashada waa gaari kooyal ah bakhti iyo dhaawacyana waa ay jiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa wasiir iska casilay xukuumadda xamse cabdi barre oo eedeyn culus u jeediyey xasan gurguurte iyadoo bilow u ah khalalaasaha siyaasadeed ee ay goradda la gashay xukuumadda muqdisho ayuu wasiirkii ugu horreeyey ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayey xukuumadda xamse cabdibarre cabdirashiid jire qalinle oo ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dhaqaalaha ayaa shaaciyey inuu iska casilay ka mid ahaanshaha xukuumadda isagoona eedeymo culus jeediyey wasiirka shaqada isaga tagay ayaa ku eedeeyey xasan gurguurte in uu ku dhaqaaqay siyaasado qaldan islamarkaana uu isku beddelay keligii talis doonaya in uu kala dhantaalo waxa uu ugu yeeray dowladnimada eedeymaha culus ee wasiirkan is-casilay jeediyey waxaa ka mid ah in xasan gurguurte uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah shabaabulmujaahidiin islamarkaana hub ay dowlado shisheeye ugu deeqeen ciidanka xukuumadda muqdisho uu ku hubeeyey maleeshiyo beeleed gaara sidoo kale wuxuu sheegay in xasan gurguurte uu caddaystay muddo kororsi islamarkaana uu siyaasadda dibadda uga saaray maamulada jubbaland iyo puntland waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegaraamka bartu waxay faafisay qeybta saddexaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ee mujaahidiintu ka sameeyeen degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana muuqaalkan la fiirsan karaa muddo afar daqiiqa ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban qof oo biriq ku dishay kiniisad ku taal uganda wararka ka imaanaya dalka ugandha ee dhacabariga qaaradda afrika ayaa sheegayaa in ugu yaraan afar iyo toban xubnood ay dhinteen halka kuwo kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kadib markii biriq kula dhacday kiniisad ku dhex taal xero barakac wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganayso saraakiisha ciidamada boolisku waxay sheegtay in danabku ku dhacay kiniisadda oo ku dhex taal xerada balabeg degmada lamu ee waqooyiga ugandha saraakiisha booliska oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in biriqda ku dhacday kiniisadda ay la socotay roobab halkaasi ka da-ayey waxaana isla goobta laga qaaday dhaawacyada ugu yaraan soddon iyo afar kale sida laga soo xigtay taliska booliiska si rasmi ah looma shaacin aqoonsiga ama magacyada dadka halkaasi ku nafwaayey walow xerada ay biriqdu ku dhacday ay u badnaayeen dad nasaaro ah oo ka soo jeeda suudaanta koonfureed sida ay sheegtay royters ma ahan markii ugu horreysay oo dhacdo tan la mid ah laga soo tebiyo dalka ugandha labada kun iyo labaatankii ay ahayd markii toban caruur ah biriq ku dishay waqooyi galbeed magaalada arawu ee dalka ugandha sanadkii labada kun kow iyo tobankii ay ahayd markii sidaas oo kale biriq ugu dishay gudaha dalkaasi siddeed iyo toban caruur ah iyo macallinkoodii aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed inta aadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd furfuranka ku yimid xukuumadda ridada ah ee murtad xamse cabdibare maanta oo keliya waxaa xukuumaddan ridada ah iska casilay ilaa laba wasiir oo sida la sheegay deegaan doorashadoodu tahay maamulka shacdala dirarka ee jubbaland waxaana wasiirada iscasilay mid ka mid a aan kusoo sheegnay warbixintii ay qortay soomaali memo halka wasiirka labaad ee iscasilayna uu yahay wasiir ku-xigeenka waxay ugu yeeraan wasaaradda waxbarashada ee kooxda riddada soomaaliya wasiiradan iscasilay ayaana xukuumadda riddada ah ku eedeeyey in ay meesha ka saareyso maamulkii laga soo doortay ee jubbaland iyo maamulka kale ee puntland isugu yeera xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta aad buu mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa qaybaha hore ee faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markanne siyaasiyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in murtad guurguurte uu kooxda riddada uu kusii hogaaminayo wadda mugdi ah xilli xaalad hubantil aan ah uu wajahayo masiirka riddada ku soo dhowaada warbixin diiradda saaraysa ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya labadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada oo uu ka maqan yahay murtad siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka isugu yeeray puntland shirkan oo inuu qabsoomo qaadatay muddo bila ah shakhsiyaadka ka qaybgalayan ay ka cagajiidayeen ayaa lagu doonayay in looga arrinsado ajande uu watay murtad xasan guurguurte taas oo taabanaysa wax kabeddelka doorashooyin gaaleedka riddada iyo in uu jeexdo dariiqii uu mar kale dib ugu soo laaban lahaa villa soomaaliya madaxda maamul goboleedyada riddada ayuu u sameeyey ballanqaad ah inuu siinayo muddo korrin hal sano ah taa beddelkeedana la qabanayo waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah hogaamiyaha maamulka riddada jubbaland murtad axmed madoobe ayaa noqday shakhsigii ugu horreeyey ee mucaaraday qorshahaasi wuxuuna isaga tegay muqdisho isagoo dib ugu laabtay magaalada kismaayo murtad xasan guurguurte ayaa dadaal dheeraada u galay sidii uu shirka ugu soo celin lahaa axmed madoobe wuxuuna u diray saraakiil ka tirsan gaalada qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda kenya william ruuto gurguurta ayaana ku hungoobay dhammaan iskudayadiisa soddonkii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa warqad laba bog ah oo laga soo saaray xafiiska ugu sarreeya kooxda riddada ayaa waxaa lagu sheegay in guurguurta iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay isku waafaqeen in la qabto waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah muddo kordhinna loo sameeyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada riddada ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo ahaa saaxiibadii shalay ee xasan murtad ayaa mowqif adag ka istaagay waddada uu gurguurta ku hogaaminayo kooxda riddada iyagoona ku eedeeyey inuu fiirsanayo dana shakhsi ah uuna sii kala geenayo kooxdaasi murtad maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya xasan cali khayre oo soo noqday ra-isul wasaaraha riddada murtad shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qiray in guurguurte uu ku soo wado waddo mugdi ah balse aysan aqbali doonin wixii isagaba uu diiday sannadkii labada kun labaiyo labaatankii murtad shariif sheekh axmed oo warbaahinta la hadlay saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn sheegashada gurguurta oo ah in kooxda riddada uu gelinayo doorasho qof iyo cod ah uusan naxaafad ka mid ah muqdisho dhigi karin sanduuq lagu codeeyo waxaa loo baahan yahay amni la ysku halay karo oo qofka wax dooranaayo iyo qofka wax la dooranaayo ay isku halay karaan inuu jiro ma jiraan waa maanta magaalada muqdishoan joognaaha intaan isu soo saarno kun qof ama laba kunoo qof sanduuq u dhigno codad la dhigo la tiriyo natiijo la sheego amni ahaan horta suuragal mata meel kale aan u kaadsan meel marka degmooyinkii kaamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana ma isleedihiin magaalada muqdisho oo baysu ah dowladda marka ugu yar tahay afar degmo ayaa xiran saa ogtihiin laba degmo aa idiin soo qaadanaa midna waa degmada kaxda degmada kalena waa degmada heliwaa meel marka degmooyinkii kaamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana ujeeddadaasuna ay tahay dan guud ma ahe dan khaasa dhulalka la qaaday ee labadii sane iyo googo-a la qaadayay hal dhul oo dan guud loo qaaday ma ogtihiin adugu ama isbitaal laga dhisay ama wasaarad laga dhisay ma ogtihiin waxaa intaa sii dheer wasiir hoteel degan ama guri magaalada ka degan in la yidhaha soo qor warqadka maarmida fiiriday asaga xafiiskiisa ma joogo gurigiisa ma degana wuxuu degan yahay hoteel hal qoloo degan yahay waxaa la yidhi soo qor hadduu soo qori waayna dee waa taqaanin waxa dhacaya dhulka sidaas lagu qaato ee kii miskiinka ah inta laga barakeeyo mid kaloo dhaqaale haysta la siiyo oo dadkii laysku diro waa waxaan dalkan hore uga dhicin dalkan duruuf fara badan oo dhaqaale laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye ilaa maanta qole ku dhiiratay dhul inay gaddo ma jirto nin la arkaba wuxuu ogahay caaqabta ka dhaalanaysa midda kale magaaladan waa caasimaddii waa meeshii la wada lahay haddii wasaaradaha dhulkooda la iibiyo xaggee la geynaa wasaaradaha khudbad uu maalinnimadii shalay uu ka jeediyey xarunta golaha dawaaqiyda riddada ayuu siyaasiyiinta ka soo horjeeda ku tilmaamay guurgurte kuwa danley ah oo aysan u hakin doonin balse xildhibaanada riddada qaarkood ayaa sheegay inuu hub urursi ka socdo magaalada caasimadda ah kuwaas oo ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku socdaa waddanka meeshii ugu halista badnayd wixii shalay uu ka digaayu maanta ku dhaqmaya madaxweynow shalay haddaad diidanayd in waddankan sharci darre iyo xoog laysku maquuniyo maanta inaad adigu horseetan waa nasiib darro oday waddankan horay shan san u soo maamulay shan san mucaarad soo a ahayd waaye arag inaad taha la filaaya laakiin waxaad ku dhaqmaysid maanta ma aha waa nasiib daro waddanka dagaallada ka socda waad la socotiin waxaa bilowday hubgadashadii ugu tirada badneed la samaynaya waddada la maraayo ma aha sharci iyo jujuub iyo baarlamaanka inta lagu dhaha ilaan idinku dharshay shalay keliya meeqaa ku dhintay oo galgaduud meeqaa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda oo maxaa ka socda s c degaanada maxaa ka socda marka annaga waxaan ka digaynaa dowlad goboleedyo sharci darraa markii saddexaad koonfur galbeed ani aan ka soo jeedo waa markii saddexaad madaxweynaha nofembar kasta hal sana u kordhinaya war sharcidan intuu ka jira meeluu ku qoran yahay madaxweynaha noo sheego in dowlad goboleedyadu nofembar kasta uu u kordhiy haddii ay taas socotona waddankan wuxuu aadi doonaa meel halis ah waan ka digaynaa khilaafkan iyo isqabqabsigan ka dhex taagan kooxda riddada wuxuu imaanayaa iyadoo xaalad hubanti la'aanah uu ka jiro nidaamka riddada soomaaliya wakhti uu soo dhowaaday bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta dowladaha siliibiyiintan ay ka cagajiidayaan bixinta qarashaadka ku baxaya murtasaqada soomaaliya الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa dhexan weli waan ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee falastiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa lasoo wariyey duqaymo kala duwan bashiirow duqeyn ayaa lagu beegsaday guri ku yaala xaafadda baytulaahiya waxaana ku dhintay ilaa shan falastiiniyiin ah sidoo kale mukhayamka jabaaliya duqeyn ayay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda xaafadaha dhaca bartamaha qidaaca iyo sidoo kale koonfurta oo rafax ku jirto iyagana weerar ayaa ka dhacay ilaa saddex iyo labaatan dhimasho ah ayay warbaahintu soo warinaysaa intan iyo saakay ay ku shahiideen duqaymihii dhacay waaxda caafimaadka magaalada khazana waxa ay sheegtay in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay toddoba iyo labaatan ruux ay ku shahiideen duqaymaha halka siddeetan iyo lix kale ay ku dhaawacmeen tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobarna waxay maraysaa afartan iyo saddex kun saddex boqol afartan iyo kow dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan boqol iyo laba kun dhanka kale bashiirow hay-adaha caafimaadka ee ka howlgala magaalada khaza waxa ay sheegeen in afartan iyo siddeeddii saaci lasoo dhaafay konton canug keliya lagu dilay mukhayamka jabaaliya dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxay khadiifadda alyaasiin boqol iyo shan ku beegsadeen saddex ka mid ah gaadiidka cagafcagafyada ee ciidanka yuhuudda ay wax ku burburiyaan sidoo kalena dhufaysyada ay ku qotaan sidoo kale waxaa mid ka mid ah gaadiidka ciidanka daabula lagu beegsaday agaarka halka loo yaqaano astafdaawi ee dhaca galbeedka mucaskarka jabaaliya entaliska ciidanka gumaystaha yuhuudda dhankiisa saacadihii lasoo dhaafay bashiiro waxa uu qartay in afar askari looga dilay dagaalada culus ee ka socda qidaaca khaza n waxaana ka sii horraysay in maalinnimadii shalay uu qartay in saddex saraakiil ah looga dilay dagaalada ka socda jabaaliya xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinayna الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarin dhegaystayaal markan iyo wilaada islaamiga ee baay kulan wada tashi ah oo ay barbar socotay dowro sharciga una dhexeeyey hoggaanka dhaqanka dhammaan qabaa'ilada dega wilaayada baay iyo maamulka wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi dowradan waxa ay socotay muddo toddoba maalin waxaana loo qabtay salaadiinta iyo ogaasyada dhammaan qabaa'ilada dega wilaayada baay waxaana dowrada barbar socday kulamo iyo wadatashiyo u dhexeeyey nuqabada iyo wilaayada loogana arrinsanayay xaaladda dalka uu marayo ugu horeyn bayaan ku saabsanaa wadatashiga iyo dowrada u dhexaysa hogaanka nuqabada wilaayada iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaana bayaanka akhriyey afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdulcasiis daadey بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين بيان اختتام دورة ثمامة بن أثال والمؤتمر التشاوري لنقباء ولاية باي الإسلامية الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه ujeeddo bayaan ka soo baxay golaha nuqabada wilaayada baay kadib dowro socotay muddo toddoba maalmood ah oo uu barbar socday shir wadatashi ah shirkaas oo u dhaxeeyey golaha nuqabada iyo wilaayada baay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdaa kow golaha nuqabada waxa ay isla qaateen dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo golaha nuqabada waxay isku waafaqeen in xuquuqda ay maxaakiimta islaamiga ah xukumaan sida tahay loo fuliyo iyadoo wax faragelin ah lagu samaynin saddex golaha nuqabada waxay isku waafaqeen in aan dhul cusub la noolaysan karin sida tuulooyinka waraha ceelasha beeraha iyo wixii la mid ah iyadoo aan ogolaasho laga haysan wilaayada afar goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga inay u soo laabtaan deegaamadooda iyo tacbashada beerahooda shan goluhu wuxuu dhiiro gelinayaa tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool iyo horumarinta ganacsiga si ay ummadda u gaarto isku filnaansho ama iktifaau daad lix goluhu waxay isku raaceen horumarinta dacwada iyo xoojinta jihaadka ka socda bariga africa toddobo goluhu waxa uu bogaadinayaa horumarka dacawiga ah iyo midka tacliinta ee ka jira wilaayada waxayna ballan qaadayaan in xarumo waxbarasho gaarsiin doonaan goobaha aan lahayn xarumo waxbarasho sideed golaha dhaqanka waxay baaq u dirayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyagoo uga baaqayo difaaca diinta islaamka iyo guud ahaan dhulka iyo badda ummadda soomaaliyeed kuna hortagaan hanqaltaagga gumaystaha sagaal golaha dhaqanka waxay ballanqaadayaan in naf iyo maal ku bixin doonaan difaaca diinta iyo sharafta ummadda safka horena kaga gali doonaan dagaalka lagula jiro soo duuliyaasha toban golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga bay waxay xanuunka la qaybsanayaan walaalahooda muslimiinta ee reer filistiin iyagoo ka xun dulmiga iyo tacadiga sanad jirsaday ee yahuudda ku hayso waxayna la garab taagan yihiin wax alla wixii awoodooda ama awoodaan oo ay uga horreyso ducada marna garabkooda kama bixi doonaan in sha allah kow iyo toban golaha dhaqanka waxay soo dhoweynayaan dowrooyinka noocan ah iyo wadatashiga iyagoo codsanaya in lasoo celceliyo laba-iyo toban goluhu wuxuu uu mahad ballaadhan u jeedinayaa xarakatu shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee baay uuna uga horeeyo waaligeeda asheekh xamza abu jacfar xafidahu llah oo soo agaasimay kulankan iyo dowradan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta iyo ogaasadii ka qayb galay kulanka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa bacd ikhwa fillaah marka hore ilaahay aan mahadnagaan mahadliin kooba korn ilaahay baa isku leh bilaawgii dhammaadan lahayn alxamdu lilaah ilaahay mahadiis kadib mean mahadnaqaane xarakatu shabaab almujaahidiin oo ilaahay ku soka amnigan iyo istiqraarkan iyo bashaaradan hana geysidi may kale aan mahadnaqaane bacdallaahi walaayada gobolka baay oo aan horeeyo sheekh xamsa abu jacfar iyo dadkii la shaqeeyey may kale aan mahadnaqaane macalimiintan wadaadadii walana baraay iyadan ka mahadnagaan may kale aan mahadnaqaane raggii nin khidmeeyay oo mudiirku kumid ayi iyo dadkii kaleba may kale aan mahadnaqaana bahda cilaamka oo walbadan juhdi badan ka suub yahayto barnaamijyadan naan mahadnaqaana bacdallaahi dhammaantiin mahadsantiin asan lana tan lamaad anoo ka hadalaw afka ardaydii oo hadda walaala baraaya arday ahayni war markii hore salaadiin oo haynin hadda arday ahayni ilaahay ajar badan ha kusii culmada walbadan ana shibti waalaga anoon inin dadaali walbadan oo ku faa'idnay walbadanoo mucjizayna ka aragnay meylowna roogni maynan in akriyay afar ku taabanan in akriyi wadaarada kaleyoona oo mayl araa'iis muxaadarooyin in jeedayaan sadeena in la jareen culmadaan allaha nin barakaaya yallana imrajoona allaha dheere ilmajoona nacaf allah kawaal yallana maynan in akriyay alwaajibaat almutaxtimaat kutaab la araana nin akri may kale nin akriyay arbacuuna xadiiثa fii dami اlacsamiya alqabaliya yana nin akri may kale nin akriyay mukhtaaraat min riyaadi الsaalixiin yana nin akri may kale nin akriyay nabaadij min kifaaxi nuqbaaءi الصaxaaba nawal nin akri alxamdu lilah dowladaas maqaaj ee mayl araayay usaamatu ibnu uthal tanisiinba inta shacaartay ka argaasan shacaa'irtana ma haytay wa andir ashiirata kala aqrabiin shacaartana saasa hayti bacdallaahi ardayda yoona mahadsaninyin hilmaami ardaydii meyle kasabaraasi oo saaxiibada hayni meyle sagaa labaatiyo sagaal qofa ka koobanayni ardayda labaatiyo siyeed qabiilna ka koobanayni hallan dheeri ee marte ee niilijari oo qabaa'ilada leekumada ee suldaan ee niilijari labaatiyo sagaalkas qofa hayni maalintii asniintaha iyo dowladdaasna nin qobadi limaala mooda sooti geeka oo gebagabada iyo todobanka hayti alxamdu lilah laku bilaabo saacaddan ugaasyada oo walba saaxiibihaayeen walaalihaayeen laakiinse geeka walhaddaladeen oo kale naqdeen madi dowladdan ha dhamaata allahu akbar ekin lan anu walan qaba male kullujo wal aw gaadis kana kaalaay allahu akbar dadaalkaasna dada biyay juhdigaas ilaahay ajara ku siiy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة إن إلهي توفيق أنا وافجي ما إلهي إنك ما هذا يعني إلهي جي أو أنتهني كل مي أو أن أني بتقبنا أو فياو أنتهني كل مي إن أني لكل مي ونو جرنا نبت إفياو عن قبنا حتى نبت نيك لما تي حفلة ديالتي نكنا اللي يا إلهي إنك ما هذا يعني ما ما حد goona nagaane walaayadii oo dadaalay untahanay kuustay ini i cilmi ina barta inka talagalli oo ilaahayna in suurta geliyey ununa haani geeka hata wala haka qaadadaan oo markasab inta roogso ili leeyahy hata un ina ilaahay ma inku tuugana inay dembijo ilaahay dhaaf ini ilaahay xafida ini gaalo ilaahay macnaha gacantiyo ingiliyina shahaado madiyo shahiidanoo ilaahay shahaadada ku aqbala ini miidyo maylaarha use gaalo gacantiya an galan ini iyado nool gacantiyo ilaahay gaalo an geliyin yaa ilaahay inkuma hadiyaan tan labaad macalimiintii oo sac bisac nayla teeganayti leylan walnaxaarag nayla teeganayti kuleel i gaboob dhatiyo nayla teeganayti iyo anka mahadnagaan oo marba niinka aajisaane unoo xiise qabna lay niinka ka bahaayan waktiga ka bahaayan unoo ma in bahaayan leyin oo wallay masinka daro un oo leegnaynka tabaayan dhararaan ilaahay iyoona ha xafida diintiyoona waxa waye ilaahay ha ziyaadid dembijo iyo dembi waalid yoona allah afe awlaadana baari allahan ka dhiga gaaladana allah noo jibi tan labaad maylaree mudiirkii oo niin maamulaay usi iyoonay dadkii kale oo qaadimiinta hayanba ma ilaahay inka mahadyaanahe ini ilaahay ha xafida in ilaahay xafida dadaalkii oo niin dadaaleen ma ilaahay anku tuugana in ilaahay muraadyoona ilaahay sahla meeluka oomajiina ilaahay kugu raabi jannana ilaahay inka bishaaray الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان كوة ترت ما يمنها ما حد نقدي إلهي سبحانه وتعالى ثم الحمد لله ثم الحمد لله ما هذا بداية نهاية لهاي إلهي ما حد نقان وبعد ما كلام ما حد نقانه ولاية الإسلامية باي ما إنك ما حد نقانه وقت موعد كأو يعني قبتي iyo dowladda oo kutaabada mawcidkii haddana ka aadidi barnaamijkaasay horta qaabkii aan ka aadidi وجزاكم الله خير الجزاء ولنا إلهي ميزان كاسنات كان كاب يلن ما يكون مدى وقت أو شقاق هو جهاد اللوذ اللي فضو والبرشير اللوذ اللي فضو قبيلات كنا هدن بس كدر الناس كاب سجوا بدي كتاب دي أو هدن برنامج كاس كشيء كويا إيوه برنامج كليون محاضرين أو أصل موضوع أغاز ذيك آدم أو هو بعض إله الدين بمسكان تاب قليل دميد ده خبير اللي أرجع حركة اللي نتاوي قلب أنا أقوم إسكله harakada ammaanteed eegi jirna in harakadii naniil kulmi aan maleeyo jazaakum allahu khayr aljazaa mayl erag hore tan runtii oo kale nin bilaawta ini zii siyaadaso ya darahma jazaakum allahu kullayba tilaabo tilaabo leya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kama hasan alan mayl erag hore barnaamijku runtii barnaamijku qiimo badan kolley may baa la erag hore oo kale leyl arag hore arag hore jazaakum allahu khayr may kale husad mudan ahaa yoohi unu koyni i من بداء إلى نهاية علمدي أو متواتر هايتي وقت قابك اللي إدارياي وذات كمديرك هاي وذات دول قاد بدن أو إله دين نب صبر بدن وسيشليس يا أركورنا ما ميل يا كمامول جاي بدن أركورنا ده بريء تقول جرّان وإيش لكن والكستوب هذا كيل سور جاي ما يتو أي ما يدبعته ما والإله دين نب جيك إلهي ميزان جه سنوات كان قبل لنا هنو عن ندي دار جزاكم الله خير أنتاس كل أنتي برنامجكم حقلك على ذي oo ku shuuraytay haniin diyaaradii mahad lahan kooba korneel leeyin allana bacdallaahi ilaahay miisanjo hasanaadkan kaba iyo haatawna alheebadii alii xifdi wajazaakum allahu khayr ugu dambeynna waxaa kulankaasi soo xiray sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان كوري تمام ما حنغانا إلهي تبارك وتعالى أنا تاسيك دب أنا ولاية باي مي بوغادياسي بيانكا ختامي حكوباهي شركة وضتشك قولها أنا يودنا كلا مشاركة ياسي ولاية لافترشة قوب جوغ انهايتي مشاركة ياسي رأي أركتدي أيانا كلا هايتي سينا سبيانكا بكو موغداسي هذانا سجار أه ولا لها نقابضة أن رنتي عزيمة دي جوانكي يقعد ذن وبيانك ديجسيننا لها كساري إيو كأركتدي توصل نايتي قيمة بدن نايتي رأيي سديد كهاي في لهاي عنصريد قبيلة دي إيو وحيابا لما دي أنكمو قضانا إسافو أنكو هاين إذن قيمة بدناي إيو هجيدي يعني كدمن أسقوافقن ما إلنا جزاكم الله خيرا ولا إذا eedeeda aan ka faraxsanta waana hadhowayaase waana bogaadayaase maysan lena jazakum allahu khayran saasoo kale may adkaayase walaayada insha allahu tacaala waana idaayase ina garab surunta bayaankii go-aankii hakubahi golaha nuqobada walaayada haddii ilaahay gadar subxaanahu wa tacaala insha allahu may inas kaalmaysadaane fulinta qodobadaasay nuqabada iyo walaayada intaba mas-uuliyad iyanoo saaran in la tanfiidiyo miidaanka la jeeyo ummaddii mas-uulka lakuhaayse guudba كولاي أهان مسؤول كلهم كهاي نقب أهان مسؤول كلهم كهاي إن واقع جه لجي بيان كسي إن شاء الله تعالى سينك قرب سرنا يسينا ما يسينك عد صدانا إن لنك كين لحسين لحنين كلنا فلا يؤتين الإسلام من قبلكم واي أن أنت سيك دب نلقونا حتى الروغنا oo bariga afrika laska arrow soomaalida naga toy ama nasaarada meelo daraska ku leeyahay soomaalida harriya hayta naga toysada meelo keenyaanka xooga ka haysada iyo meelo xabashada xooga ka haysata iyo meelo kaleba may ku socda dagaal xarakatu shabaab xuriyaha hayta oo lagu horseedahay gaalada soo duuyaalka ahoo oo dulmiga iyo xadgudubka muslimiinta ka wadan taasina isinta goobrogatin mar kastana iclaamka islaamiga kula soctan ama waaqac jaabaka noola ka warbadan ambaahan ma ah laakiin may xusud muduna anay sanad kastaba marxalad cusub galahay sanad kastaba anay marxalad cusub galahay sanadkan una hata ballawkan ingaay sanadkii hanoo dhammaaday mayluku yaabee haddii beryaal kadib in marxalad tan kusii cusub ini sii galo sanadkii haddaanoo dhammaadina kasaasan marxaladii usa ka jari tan hataa una roogna eed aan ku bedelanay sanadkii kusii horreysaasa hayti sanad kastaba marxalo cusub iyo galahay may dareema saana marka sajihaadka saylanbaabi iyo iyo hal shayba iyo gaalo badan oo markii hore aan roogna iyo hanxeed xaydahay turkidaasa kumade imaaraad oo waayahan dambe usiina faragelin adag meelo dalka kuwada kumada may kumadaha mayl raay usa elitary oo yaana hadda iyo waqtiyo horeba ka jartay haddana sagaar ah abaabul gaar ah wadiya kumada iyo maamulo kale gaale ah intaba ku qiib qaadadan iska dayahayan sidii ummatan dib u dhac kale lanka sii shaana fadi xabashona markii horeba la saxaayay yahuudu wakiil ku hayti dagaalka antisanka badanna xabashi iyo muslimiinta yabaan dhexay qadiimagna saasa hayay dagaalka bariga afrika ku jiray xabashiga may dhexay jiray inta badan dadka muslimiinta ah kullu dalika goobjoog yaa ngatin waa qadaayaadka ambaahan in la ka buraaraga gaar ahaan raga hogaanka rooga oo nuqabada muslimiinta ah dadkan may la raay u soo qabaa'ilka muslimiinta ah may ogaada saana horta dadka jihaada hayaan la leeyay meel kale ma ku koyna qabaa'ilkan dadkan anta degan aan dhaleen macna isin naqiib sho ah kiimay la raay shahiid ariikin shahiidiyo ki dhaawac munugiisin dhalan dhaawacmiyo ki may la raay u soo galan gaala gaal ilaahay ku sii daayaa may baaha unugiisan dhalan oo asiir nagadiyo ki guul ilaahay siiyona isla may baaha awlaaditin oo ilaahay guuleeyo may baaha umad meel kale ha ku foofti ma ah dadkan ka mudan anay marka qadiyadaasi dareeman waana an halgaman waana difaacdan inka mudan may baaha waa qadiyad anil kula hadlo waana la dareensi inka mudan may baaha nuqabada walaayaadka roogo waay macnaa jamce marka lanka naqiibka ee oo suldaanka eh inta maybu ah meelo roogdo ganacsiga iyo xaalado gaarka ee ka jarta bese ana naqiib angeye dhammaan inta jihaada hayta oo halgama hayto galantiyo labati inta xantidii iyo xoolo joogka halgama hayta inta maybu aha cilmiga iyo shareecada faafiya hayto fadiya hayta inta walbarashada iyo wacyiga muslimiinta korangaada hayta dhammaantiyo barrigan laynu qaba an eh marka duulaan kasta oo gaalada ha samayta macnaa jamaybu ah mas-uuliyadda isin hayten oo mas-uuliyadda diineed hayti iyo awlaadi isan dhadhaleen mas-uuliyadda aan hayteen yaa weerar iyo dagaal laha kaeeye diintiyo difaaciyangana weerar iyo dagaal laha kaeeye marka dadka koowad weerarka iyo dagaalka laha kahaaya yo atin haddii atin nuqabada walaayaadka ka nool qadiyadaasi markan qadiyadan baahanyi inay una ka buraaragno waciga iyoonay tayo waaqacyaan una weeldhan lankana qaybka may inku baahan ani maalintii lanla dilo diyo lanbaahada besa miiska maxkamadda hafadheeda maynku baahan maalinta qabiil la sirriyow oo la sirriyow anikoy maalintaasi gololo walaayada bese anikoy maynku baahan maynku baahan maalintii dhiigladeedii la fadaayo dad iska dharafan ani meelo guubaabintii la ka hala intaasi shaqadiis baa shaqadiis may buu ahaa tii xataa ka jarni dowladda la ka qaadaday intii xataa bayaanka ha ka bahi intii ha ka ballangne intii hortaba iska ogayni shaqada nuqabada muslimiinta lanka talagalay taasu may la faday marka ani ha ku dhalaalan insha allahu tacaala jazakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka qodobo xisle aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين